الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا وبعد وهي كتاب التوحيد أين إن شاء الله تعالى بلا آخرين واي باب وحاو بابي وحين كترنا maa jaaa wixii ku soo arooray ama ku yimi fi taayur baasaysiga yani in la baasaysto xukunkiisa yani adiyara ama taayur waa qofkoo ka baasaysta shimbiraha waxaanay carabtu ahaayeen yatashaa'amuuna aw yatafaa'aluuna biuyuur waxay carabtu ka baasaysan jireen shimbiraha markaa shimbiraha de way kicinayaan ama tusaale ahaan qofku shimbiraha u shiidaya kadibna wuxuu eegaya dhinacay u duulaan haddii yamiin midig ay u duulaan jihata yamiin yaa khayr khayr buu rajaynaya haddii shimaalan bidix ay u duulaanna yacni wuu ka baasaysanayaa safarkiina wuu ka joogaya haduu safar geliy hadduu xataa wax iibsinay inuu joojinay bayc hadduu u joojinay bimacnaa carabtu hadday shimbiraha arkaanba waxay ka baasaysan jireen waxay odhan jireen markay shimbirba arkaan yaa dayr yaa khayr yacni shimbiray khayr sheeg buu odhanaya yani bimacnaa wuxuu ka baqanayaa shimbirtan ku soo baxday talow maxay sheegaysa haddii midig u duushana dee uu farxaya shimaalan shar buu malaysanaya marka halkaas hadda waxay leeyiin culamadu tadayurka laakiin waa asalka dee aduyuur carabtuna waxay calaaqo weyn maaragtay ku xidhnaayeen carabtu shimbiraha waan ama khayr bay ka rajaynayaan oo dee waa yamiin iyo barako ama shar iyo tashaa-um buu markaa ka saasaa laga keenay atadayur wadiyara maa jaawaa wixii ku soo arooray ama ku yimi fi tadayuri baasaysigii la baasaysanay iyo axkaamtuleymi wa qowlu llahi tabaaraka watacaala iyo qowlu llahi jala wacalaa qowlkii ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi alaa waa baraarujin alaa baraarugaay inamaa daa'iruhum waxay baasaysanayaan iyo daa'iruhum baasaysigoodu cinda allaahi ilaahay xaggiisu ka ahaatay daa'iruhum waxa ay sheegayaan ay leeyihiin waxanba maarata nagu dhacay cinda allaahi waxaa ku dhacay xagga ilaahay baa laga qadaray cinda allaahi walaakina hase ahaatee akarahum dadka badankoodu laa yaclamuuna ma garanayaan yacnii akarahum dadka badankoodu akar annaas dadka badankoodu laa yaclamuuna ma garanaya halkaa dee markaa in ilaahay tabaaraka watacaala uu hayo waxay baasaysteen yacnii qowmu muusa bay kusoo degtay markaasaa ilaahay tabaaraka watacaala uu leeyahay war waxaan aa sheegaysaanay leedihiin waxbaa nagu dhacay markii muuse yimi abaaraa nagu dhacay qaxdibaa dhacay ilaahay baa qadaray baa lagu yidhi tabaaraka watacaala haddii abaara dhacaan ama masaa'ib dhacaan ama dee xumaani dhacdaba cinda allaahi ilaahay bay ka timi subxaanahu watacaala markaa dadku dee inay jahli ku sugan yihiin ama dadku inaanay waxba garanayn ayaa la ishaaraya ilaahay baa amarka leh ilaahay baa maamula subxaanahu watacaala wa qowluhu tabaaraka wa tacaala iyo qowluhu jala wacalaa qaaluu waxay yidhaahdeen waa kuwii maaragtay loo diray tuuladii daa'irukum daa'irkiinu yani bimacnaa waxaan maaragtay dee aa baasaysanaysaan ama waxaanaa sheegaysaan daa'irukum macakum bimacnaa waxay ku yidhaahdeen niyo xumaanta idinkunbaa wata yani saasay yidhaahdeen waxay ku yidhaahdeen markii hore markii dee maaragtay ambiyadii iyo rusushii tuulooyinka u tagaan ayay ku odhan jireen innaa tadayarnaa bikum rasuulkay ku odhan jireen niyo rasuulow xumaantaba adaa wada kullu fitna adaa wada saasay ku odhan jireen markaasaa markii dambe maaragta lagu yidhi daa'irukum iyo waxaan aa sheegaysaane waxaan baa dhacay iyo waxaan macakum idinkaaba u sababa markaa dee waxaa loo jeedaa ey antum idinku asababu amarka ilaahay baa haya laakiin rusushu waxay yidhaahdeen oo niyo anaku dee wax musiibo ah laakiin idinka xumaanta hadday xumaani dhacdo xataa sababta yaa leh ilaahay baa qadaray sababta laakiin yaa leh ya asabab antum marka halkan waa sababtii baa ishaaraya yani sababta yaa leh xumaanta keenaysa sooma waayo kufriga iyo shirkiga a ku jirtaan maxay sabab u tahay dhibaatada markaasaasaloo waa sababtii dee aayadu bay ishaaraysa horta yaa qadara umuurta ilaahay baa qadara iyada xagga dee taqdiirta ilaahay baa leh laakiin sababtii idinkaalaa lagu yidhi soo saamaa oo dee rusushu waxay yidhaahdeen annaku xumaanta ma wadno dee waa rusushii baa leh soo maha markaa maxay yidhaahdeen ambiyadii waar dee annaku xumaan ma sheegayno xumaanta idinkaa wada saasay ku yidhahdeen marka hadalkan rusushaa tidhi qaal waxay ambiyadii yidhaahdeen daa'irukum xumaantan waxaan alleedan waanu baasaysanay adna idinkaa sharka wataa macakum idinkaa u sababa saasay ku yidhaahdeen ay antum idinku asababu sababtaa tihiin fii daalika sababtu waa idinka saasay yidhahdeen marka dee rusushay ku yidhaahdeen xumaantaba waa marka aayaddii waxaa ka horreysay innaa tatayarnaa bikum waxay ku yidhaahdeen ambiyada qowmkii dadkii kuwii gaalada ah madaxda almala idinkaa xumaanta wada hadday xumaani dhacdaba wixii xunbaa ambiyada idinkaa sababay ku yidhahdeen ambiyada marka ambiyadiina waxay yidhaahdeen daa'irukum waar waxaan aad sheegaysaan xumaantani macakum idinka idinla socota hadalkan markaa waa kii ambiyada qaaluu daa'irukum macakum marka dee sababta idinkaa u sababa marka labada aayad isma diidayaan ta horena dee waxaa sheegaysaa ilaahay baa qadaray aayadda hore oo dee taqdiirkiibay tilmaamaysaa calaa ana almuqadira lihada shay huwa allah kaa shaygan qadaray waa ilaahay tabaaraka watacaala aayadda labaadna maxay ishaaraysaa aayaddan labaad maxay ishaaraysaa waxay tilmaamaysaa sababtay tilmaamaysaa dee sababta waa xumaantiina lagu macaasida shirkiga ee kufriga waxaas waxay sabab u tahay yani macakum waan abi hurayra waxaa laga wariyay can abi hurayra radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu aleyh wasalam rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi laa cadwa wax faafaa ma jiraan laa naafiya liljinsi waa tii naafiyadahayd laa cadwaa wax faafaa ma jiraan walaa diyara ma jiro baasaysi walaa diyarata ma jiro baasaysi ya walaa haamatun ma jirto haama haamadu waa shimbir waxaynu u naqaanaa guumaysta kaasi waa tafsiir ya kaas waa tafsiir oo waxay dee markaa yani waxaa loo jeedaa shimbirkaas oo maaragtay markay dee qayladiisa maaragtay maqlaan ama shimbirkaasi uu dee maaragtay yimaado ama marka maaragtay wax la dilo ayay markaa hama waa shimbir bay ujeedaan ama inay dee maaragtay bimacnaa inay ahayd tascum lcarab waxay sheegan jirtay annahu idaa qutila alqatiil marka qof la dilo saarat cidaamuhu haama tatiir watasra yani waxay odhanayaan qofkii dhintay lafihiisibaa qaylinaya markaa bimacnaa qofka markii la dilo lafihiisii iyo cidaamkiisii waanay duulaysaa waanay qaylinaysaa lafahan ayaa maaragtay markii waxoogaa muddo yaalaan bay isbedeleen markaasay qaylinaysa markaasaasaa loo jeeda bimacnaa dee ruuxdiisii qofkii dhintee maqtuulka ahaa ayaa qaylinaysa saasaa loola jeeda marka hama way bimacnaa way ka baqan jireen taana ruuxdii qofkii dhintay oo kale ayay halkaana u jeedaan marka ama in la ydhaa waa shimbir ay ka baasaysan jireen oo deeq markuu qayliyo ama aqalada yimaado ama kambalkaba soo dega way ka baqanayeen ama qofkii dhinta ee qatiilka ahaa ee lafahiisiibaa qaylinaya ruuxdiisii qofkii dhintay walaa hama shimbirkaasi ma jiro way ka baasaysan jireen waa dayru almacruuf waa shimbir la yaqaano waliba markuu dee aqalada soo hor istaago ay odhanaya al waxbaa dhimanaya marbo kastaakangu soo kalahay nin saaka soo kalahaya marka way ka baqanaya hadduu soo kalahay ilaahay baa amarka haya amarka yaa leh ilaahay baa hayo jalla waala waaya walaa ma jiro safara bisha shahru safar yani bishaa safarna carabtu way ka baasaysan jireen marba haddii shahru safar soo gasho xataa weliba guurka baabka nikaax mar haddii bishaa safar wuxuu odhan jiray alla ma guursanayo safar baan isdhaafinaya war waxbaa isdhaafin safare safarna ilaahay baa leh dee shacbaanna ilaahay baa leh ya walaa safara way ka baasaysan jireen ya oo dee bimacnaa nikaaxa iyo iibka iyo beyca iyo waxyaaba waa ka baasaysan jireen walaa safara ma jirto safar yani shahru safar waqiila inahu daa-un waxaa kaloo layidhi waa cudur filbatni caloosha ku dhaca yusiibu haleela waa sharaxa alibila geela ku dhaca waa xanuun ku dhaca geela ku dhaco yani awr buu ku dhacaya awr kaluu gelaya safar baa ku dhacay kan buu maraya kan kan u jiidhaya saf baa maray ama hargab baa maray bimacnaa kan buu ku dhacaya kaa kalena waa ku dhacayo safar waa xanuun ku dhaca geela calooshuu kaga dhacaya kaasina waa tafsiir ama in la yidhaa dee tafsiirkii caanka ahaa waa shahru safar baa loola jeeda waaya wasaada wuxuu siyaadiyey uu ku daray almuslim wuxuu ku daray imaam muslim walaa nawa ma jira nawa alanwa weeyaan jamiceedu alanwa waa halka dayixu u galo ama hogga meelaha dayixu u dego ama xidigahana waa la yidhaahdaa waa meelaha godadka uu dayixu degayo ama xidigihii iyo godadkoodii walaa nawa hiya manaasil alqamar waa meelaha godka uu dayixu galayo hog kastaana xidig buu leeyahy marka kuwaa way ka baasaysan jireen hogagaasoo markaa walaa nawa way ka baasaysanayan ma jirto xidigo laga baasaysto ama godkay dhacayeen oo dee sanadkaa dhan midba meel buu dhacaya soo maaha labayo tobankaa bilood hogaasay ka baasaysanayan hogaasuu dhacay way ka baasaysanayan xidigaasi halkaasuu xalay dhacay haye waa nuxuus bay odhanaya xidigaasi halkaasuu dhacay barwaaqa sanadkan weeya bimacnaa xidigaha iyo meelaha ay dhacayaan ama sideed iyo labaatankaa habeenee dayixu kolbuu meel dhacayo halkaa najmigaasu dhacay bay odhanayaan najmigaasi way ka baasaysanayaan walaa hawla ma jirta hawl alhawl waa wax bimacnaa yani waxaa loola jeedaa qawlka waa wax ay ka baqan jireen bimacnaa waa nooc jin oo kale ah waa wax jin shabaha oo qofka la hadlaya ama marka dee dooxa iyo kaymaha ayay odhan jireen halkan kolley qawl baa jooga bimacnaa cid baa joogta dooxan ama togan ama kaymahan farahan badan cid baa joogta jinoo meesha ilaalinaysa kana way ka baasaysan jireen way ka baqan jireen ya liannahaa tahuulu alinsaan qofka way dhib gelinaysaa markaa markay safraan ama safarka ay socdaanee meel bannaan ay marayaan ayay qowlka ka baqan jireen qowlku bimacnaa waa shakhsiyad jin oo kalea waa wax jin ah oo qofka sidii wax la hadlayo oo kalea ama waxay odhanayaan waa boqorka dooxan haysta marka waa jinte waa boqor jina ama waa wasiir jina ama waa dowlad jina walaa qawla walaa way soo baxeenba ya magaalo cad sooma joogaan walahumaa can anasin can anas ilaahay raallaha ka ah qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sal allah aleh wasalam wuxuui rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa cadwaa wax faafaa ma jiraan cadwa waa wixii faafayay walaa tiyara ma jirto baasaysi wayucjibunii waxaa icajabgeliya alfalu waxaa icajabgeliya faliguna waa kelmadii ficneed waa waxa fiicante bimacnaa qof khayr buu rajaynaya khayr bay noqonaysaa ilaahay baa mahadle ilaahay baa sakhiraya waa kelmadii ficneed ya laa cadwaa ma jiraa wax faafaa walaa diyarata baasaysi ma jiro wayucjibunii waxay cajabgelinaya waxaan jecelahay alfalu faligaan jecelahay qaaluu waxay yidhaahdeen wamal falu oo faligu waa maxay qaaluu waxay yidhaahdeen wamal falu oo faligu waa maxay qaala wuxuu ku fasiray waa tafsiirkeedii alkalima ayiba waa kelmada fiican wey qaala wuxuu yidhi alkalimatu ayiba waa kelmada fiican wey waliabi daawuud wuxuu soo saaray alimaam abu daawuud bisanadin saxiixin can cuqbata binu caamir can cuqbata binu caamir qaala dukirat waxa la sheegay addiyaratu baasaysigii cinda rasuuli illaahi sala allah aley wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa baasaysigii baa la sheegay ya fa qaala wuxuu yidhi axsanuhaa waxaa ugu fiican alfalu faliga ugu fiican markaa faligu dee baasaysigii maaha dee faligu waa wixii ficnaa diyaraduna waa baasaysigii wa axsanuhaa waxa ugu fiican alfalu faliga ugu fiican faliguna dee waa kelmadii fiicnayd ama dee ilaahay buu khayr ka rajaynaya wax fiican buu sheegaya shar iyo xumaan ma baasaysanayo ama xumaan ma qaadanayo walaa taruddu ma celiso musliman qof muslima hawshiisa kama celiso fa idaa ra'aa hadduu arko fa idaa ra'aa hadduu arko axadukum midkiin hadduu arko maa yakrahu wixii uu karaahiyeysanayay fa idaa ra'aa hadduu arko axadukum midkiin maa yakrahu wixii uu karaahiyeysanayey falyaqul ha yidhaahdo ducadan ha akhriyo wuxuu arkay waxaanu jeclayn qofkii waxaa ka soo horbaxay ama dee waxaanu jeclayn baa ku dhacay ama waxaanu jeclayn buu maaragta ducadan ha ila way dhacda qofku waxaanu jeclayn inuu maaragta la kulmo way dhacda wuxuu yaro karaahiyeysanayo oo dee aanu jeclayn haye fa idaa ra'aa haddaba hadduu arko axadukum midkiin maa yakrahu wuxuu karaahaysanaya hadduu arko falyaqul ha yidhaahdo ducadan y falyaqul ha yidhaao allaahumma ilaahayow laa ya'ti lama yimaado yaa allaahu ilaahayow laa ya'ti lama yimaado bilxasanaati xasanaat lama yimaado ilaa anta xasanaadka adigunbaa keena ilaa anta anta faacil yati laa yati lama yimaado bilxasanaati xasanaadka lama yimaado ilaa anta xasanaadka adunbaa keena walaa yadfacu ma difaaco asayi'aata xumaanta ma difaaco ilaa anta xumaantana adunbaa difaaca walaa yadfacu ma difaaco ma riixo asayi'aata xumaantana bimacnaa dee xumaantana ilaahay unbaa qaada xasanaadkana ilaahay unbaa keena subxaanahu watacaala walaa xawla ma jirto isbedel waa taxawulkii xawladu ataxawul walaa xawla ma jirto isbedel walaa quwata awood shaygaa lagu yeelanayo ama isbedel xaalad inuu ka tago xaalad kale inuu isu bedelo ilaa bika ilaahayow adigunba xaalada haya isbedelka ilaahaybaa haya caafimaadkii faqrigii wax allaala wixii isbedela yani ilaahaybaa haya jala wacala inuu qofku caafimaad ka tago xanuunsado dee ilaahay unba isbedelka haya in qofkii ilaahay ka qaado shayo shay kale isbedelka ilaahay baa gacanta ku haya markaa ducadaa yani waa duco dee fiican xumaantana qofka dee ilaahay waa ka ilaalinaya subxaana wataala walahu waxa u sugnaaduu leeyahay min xadiisi ibni mascuudin radia allahu tacaala canhu marfuucan waa xadiis marfuuca adiyaratu baasaysigu shirkun waa shirki rasuulka loo rafciyey marfuucuna dee waa kii nebiga loo rafcinayay calayhi salaatu wasalaam ey marfuucan ila nabiyi calayhi salaatu wasalaam marfuuc ila nabiy sal alay wasalam marfuucan addiyaratu baasaysigu wuxuu yahay shirkun waa shirki addiyaratu baasaysigu shirkun waa dee marfuuc ila nabiy sal alay wasalam wamaa mina jumladaasi waa hadalkii cabdilaahi bni mascuud markaa marfuuc waa intaa horo intaa dambe waa hadalkii cabdilaahi binu mascuud halkaa la soco wamaa minaa ma jiro qof ilaa uu ku dhacaa baasaysiga walaakina allaha hasaatee ilaahay yudhibuhu wuxuu ku kaxeeyaa waxaa ilaahay ku baabiiyaa bitawakuli atawakulu cala allah qofka dexwa waa baasaystaa iman waxaasima fiicna waxbuu kana haysta laakiin waxaa lagu kaxeeyaa lagu baabiyaa atawakulu cala allah waa dawadiidii qofku markuu ilaahay tala saarto ama ilaahay isku xidhaba alictimaad cala allah waxaa ka tegaya wixii ilaahay baa wax anfaca ilaahay baa wax dhiba ilaahay baa amar kale soo maaha waa dawadiida caadigahay xataa haddii wax kusoo dhacaan ilahay buu iska tala saarnay xasbiya allaahu wa nicma alwakiil khalaas waxba kuma nicna xasbiya allah ilaahay buu tala saarnay jira marka intaasi waa mawquuf calaa cabdillaahi binu mascuud intaa dambe de wamaa mina waa min kalaam waxay yidhahdeen alxadiisku waa hadalkii cabdillahi binu mascuud intaa horunbaa saxiixa marfuucan inta dambena waa mawquuf saxiixun mawquufan iska ilaali rawaahu waxaa soo wariya alimaam abu daawuud baa soo saaray watirmidi baa soo saaray wasaxaxahu wajacala aakhirahu wamaa mina buu ka bilaabaya min qowli bni mascuudin saasay culammadu markaa alimaam saasuu ka yeelay alimaam tirmidi raximah abu ciisa sunankiisa wuxuu odhanaya waa hadalkii cabdilaahi bnu mascuud waana saxdeed ya wamaa mina ilaa waa mawquufun ama culammadu maxay idhaahdeen mudraj fi lxadiid musalaxa waa dhigateen mudraj baa la ydhaa intaa waxaa ku daray cabdillahi bin mascuud waa mudraj fi lxadiid waay weli marka inta hore de waa xadiis saxiixa adiyaratu shirkun adiyaratu shirkun waa xadiis saxiixa inta dambena waa cabdillahi bin mascuud hadalkiisu saxiixa saxiixun inta dambe mawquufan inta dambe inta horena waa saxiixun marfuucan inta hore waa marfuuc inta dambena mawquuf waay weli axmed wuxuu soo saaray alimaamu axmed min xadiisi cabdilaahi ibni cumar xadiis cabdilaahi ibni cumar saxaabigii man qofka radadhu ay celiso ay xaajadiisii ama hawshiisii addiyaratu baasaysiyaa ka celiyey can xaajatihi waxaa qofkaasi u baahnaa umuurtiisii safar buu doonayey hawl buu doonayey nikaax buu doonayey haddana baasaysgu xunbaa ku dhacay waxaa lagu yii al bishan isdhaafi waxaa la yidhaahdaa bishan lama guursado waxaa la bacbay u tuureen sooma can xaajatihi baasaysgu ka joojiyey faqad ashraka shirki buu ku dhacay qaaluu waxay yidhaahdeen famaa kafaaratu waa maxay kafaarada daalika arintaa kafaaradeedu waa maxay qaala wuxuu yidhi an taquuluu waa inaad tidhaahdaan allaahumma ilaahayow ducadan akhrista kafaaradii baasaysiga allaahumma ilaahayow laa khayra khayr ma jiro ilaa khayruka khayrkaaga mooyaane walaa dayra baasaysi ma jiro ilaa dayruka waa waxaa ilaahay unbahaya wixii ilaahay dee ka yeelo khayrna waa khayr wixii shar laga dhigayna dee ilaahaybaa ka yeela walaa ilaaha macbuud ma jiro khayruka adiga mooyaane macbuudka xaqa ahi waa ilaahay tabaaraka watacaala ducadaa khayr ma jiro ilaa khayruka kulluhu khayrku min allaahi ilaahay buu ka ahaata ama aynu garanno ama inaan garane min allaahi tabaaraka watacaala ayuu dee ka ahaaday khayrku marka xadiiskan sixadiisa laysku khilaafay hadaba marka ahlu xadiiska badankoodu waxay ku tegeen ilaa akaru ahli xadii xadiiskanu daciif yahay sheekhayagii sheekh muqbilna waa daciif buu odhan jiray marka culammada qaarna waxay dhahdeen sanadkiisu waa xasan oo ahlu cilmiga qaar baa sanadkiisu laakiin xadiisku marka la isu geeyo xadiiskani waa aciif xadiisku waa aciif kii hore waa saxiix lakin kan waa aciif waayahay walahu waxaa u sugnaaday min xadiisi alfadl bin lcabaas ilaahay raalliha ka ahaadee qaala wuxuu yidhi inama diyaratu baasaysigu wuxuu yihi fadl bin cabaas waa hadalkiisi xadiis maa waa hadalkii fadl inama diyaratu baasaysigu wuxuu yahay maa amdaaka waa waxa ku socodsiiya intuu dee maaragta wax eego ayuu odhanaya allah way fiican tahay midig bay u duuleen alla fiiri xaggaasay u duuleen hawshiisii wadanaya aw radaka ama hawshaada kaa celiya yacnii wuxuu shambirihiibuu eegayaa wuxuu odhanayaa dee bidix bay u kaceen kadibna wuxuuba odhanaya iga ilaaliya marka waa baasaysiga ama xaajadiisiibuu samaynayaa ama xaajadiisiibuu ka istaagaya waa kaa yacni bimacnaa hawshiisii iyo qalbigiisii ma eegayo waxbuu ku xidhay de wuxuu eegayaa waxaas haddii midig u kacaana uu samaynaya hadii xaggana laakiin qalbigiisiy isagu isma eegaya hawshiisi hadduu de qofku yidhaahdo diyaar baan uhay waa sax ilaahay buu tala saartay hadduu yidhaahdo waan rogrogayaa diyaar umahina de waa taas waa qalbigiisa ka imanaysa laakiin waxaan wuxuu ka baasaysanayaa shambirihii ama xayawaan baa kusoo baxa iminka dadka qaar xayawaan baa kusoo baxaya hoodaalu odhanaya wuu ka helaya yani wuu farxaya odhanaya all maanta waa nuur dadka qaar bay bisadmadu kasoo horbaxaysa aroorta hore marka de muunida hore isagoo kalahaya maalintaaba nuxuus buu qoraya marka dee inaanu qofku ilaahay inuu tala saarto subaan dadka xataa qaarba ka odhanaya niyu nambarka anigu ma jecli oo waay maxaa ku helay niyow jinkaygaa necab nambarka iska odhanaya de marka wuxuu ka odhanaya nambarkaa ma jecli dadka qaar baa ka odhanaya waxaa ma jecli marka wuxuu ka baasaysanayaa ama nambarkan raqamkan ama wuxuu ka baasaysanayaa dharka qaar buu ka baasaysanaya dadka qaarba waxbay ka baasaystaan marka in laska ilaaliyo fiihi masaail masaail baa ku sugan o alulaa masalada hore atanbiihu waxaa la baraarujinaya calaa qowlihi alaa waa tanbiih waa baraarujintin inamaa daa'iruhum cinda allah waa soo sheegna maca qowlihi daa'irukum bay yidhaahdeen macaku marka inamaa daa'iruhum dee ilaahay baa qadaray baa loola jeeda sooma ayada hore tanna maxaa loola jeedaa sababtii daa'irukum bay yidhaahdeen macakum ay idinka u sababa sidaas labada aayadood loo jamcina labada aayadood isma diidayaan ahaaniya masalada labaad nafyu waxaa la diidayaa alcadwa xamuma faafaan cudur intuu qofkan ka maro qof kale iska gelayaa ma jiro ilaahay baa haya dee laakiin waxaa fiican in las ilaaliyo waa kii rasuulku diiday geela caafimaadka qaba iyo geela xanuunsanaya inaan meel laga wada waraabin markaa taa shareecadeennu in xanuunada layska ilaaliyo wayna la amray jermiska in layska ilaaliyo bakteriyada layska ilaaliyo wax allaala wixii asbaabtii sharciga ahayd bimacnaa waxa la diiday inta qofku xumaantii u qastiyo bimacnaa qofku is ilaalinaya eeg waxaa la doonayaa in layska ilaaliyo qofku is ilaalinaya ilaahayna tala saaro subxana wa taala waayo dee geeli xanuunsanayey iyo geeli caafimaadka qabe ceelka meeshii albir ceelka yani kawada cabin bale sosaama marka qofku de way fiicanta inuu iska ilaaliyo laakiin waxaad ictiqaadaa xanuunka ilaahaybaa haya subxaana wataala waayahay asbaabtana qaado waayo sababtii de waad isilaalinaysa waayahay athaalia masalada saddexaad nafyu waxaa la diidayaa addiyaratu baasaysigaa la diidaya ilaahaybaa amarka gacanta ku haya araabicatu masalada afraad nafyu waxaa la diidayaa alhaamatu waa shimbir ama maxaynu idhahnaa guumaysta alkhaamisatu masalada shanaad nafyu waxaa la diidayaa asafaru shahra safar rasuulku muxuu hi walaa safara bishaa safar in laga baasaysto ma banaana dadkeena qaar baa weli ku odhanaya horta safar baan isdhaafinaya maxaad isku dhaafin asaadisata lixaad ana alfa'la fa'ligu laysa ma aha min daalika baasaysi maaha bal fa'ligu mustaxabun waa mustaxab asaabica tafsiiru waxaa la fasirayaa alfalu faligaa la fasiraya faliguna dee waa kelmada fiican bale athaamina ana alwaaqaca fi lquluubi waxaa qalbiga ku dhacaya min dalika taasuu ka mid yahay ode qalbiga waa laga yaabaa marmar wax kusoo dhaco qofkuhani waxaa maca karaahiyati isagoo sheega naceeb laa yaduru dhib ma laha haduu qalbiga wax kusoo dhacaan waxyaro karaahiyaysato laa yaduru ma dhibay bal yudhibuhu llahu ilaahay muxuu ku kaxeeyaa hee bitawakuli haddii xataa qalbigaaga wax kusoo dhacaanad yaro karaahiyaysato ilaahay tabaaraka watacaala atawakul baa lagaaga kaxaynay dawadiisu waa maxay atawakulu waa dawadii ee atawakulu cala allah ataasica dikru waxaa la sheegayaa maa yaquulu wuxuu odhanayo man wajado qofka allahuma laa yati bilxasanaati ilaa anta waa xadiis saxiixa walaa yadfacu asayi'aata ilaa anta walaa xawla walaa quwata ilaa bika taas waa saxiix tan kale ishkaal baa ku jira allahuma laa khayra ilaa khayruka waa laisku khilaafsan yahay waaya alcaashiratu atasriixu waxaa la cadeeyey biana diyarata baasaysigu shirkun waa xadiis saxiixa laakiin waa shirka asqaradee maaka barbaa mise waa asqar baasaysigu waa min ashirki lasqar ala soco waa shirka yar weeyaan alxaadiyatu cashra koob iyo toban tafsiiru waxaa la fasirayaa addiyaratu nooca baasaysiga almadmuumatu ee la ceebeeyey waxay tahay waata ama hawshaadii kaa joojisa ama hawshii kugu xambaartaba waa baasaysiga kaa weyn soo maa halkaasaynu ku joojinaa soo maa والله سبحانه وتعالى أعلم بالله تعالى التوفيق وبعصيصي التنجيم حدقيه لقى بعصيصني يعني بلابنا